wararka la xiriira dagaalada soomaaliya ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada shisheeye ayaa si weyn ugu soo muuqday baraha bulshada taas oo keentay in dowladdu ay cadaadis saarto dhalinyarada faafiya xogaha dagaalka taliyaha ciidamada booliska ee gobolka banaadir mahdi ayaa sheegay in cid kasta oo faafisa wararka la xiriira xarakada mujaahidiinta al-shabaab xitaa haddii ay yihiin kuwa xaqiiqa ah la xiri doono wuxuu carabka ku adkeeyey in dowladdu aysan ogola doonin in la baahiyo wararka dagaalada ka socda dalka ee lagu gumaadayo ciidamada dowladda federaalka wiilasha yaryar ee baraha bulshada wax ku qoro waxaan mar kale leeyahay si hoosena haddii halkaana ugu arko waa u sheegee aad qayb ka noqonaysaa haddii aad baabuuniso waxaan jirin iyo waxay sameeyeenoo wax lagu daraba aad sheegtaa qaybaa ka tahay waxaa laga rabaa shacabka inay ka waaniyaan wiilashaas inay laagta kala laabtaan wixii intaas soo gudbana annagaa xereenoo diyaar waa inaan xirno qofka lacagta siinaya iyo qofka barobagandada u fidinaya waa isku mid kuwaa dhahaya oo dadka ka gadaya oo barsumshonka dhigaya xamar oo caasimadda waa ugu ammaan daran tahay cid laga aqbalaayo ma jirto inay barahooda bulshada ku soo qorto barobagando ay ku saacidayso marnaba ma aqbalayno wiil xamar jooga oo hoteel ku dhex fadhiya uu waxaan macno lahayn ka soo qaado ee shacabkai caasimadda ku noolaa oo qalqalgeliyo lagama yeelaaye asaga hadda dhiig kama socdee dhiidan ka keenaynaa qol mugdiyahaan ku xiraynaa insha allahu tacaala dadka falanqeeya arrimaha amniga waxay sheegayaan in dowladdu ay ka walwalsan tahay sida wararka dagaalada looga faafiyo baraha bulshada taas oo keeni karta in dadweynuhu ay si dhab ah u fahmaan xaaladda dhabta ah ee dagaalada socda dalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankooda waxay aada ugu tiirsan yihiin warbaahinta si ay u faafiyaan guulaha dagaalka iyo fariimahooda dhanka kalena ay tusaan bulshada fashilka dowladda federaalka arrintan ayaa muujinaysa in dowladdu ay ku jirto xakameynta wararka baraha bulshada lagu faafiyo halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay adeegsanayaan warbaahinta si ay u gaaraan bulshada xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalka waxaana la sugayaa sida ay xaaladdu isku bedeli doonto maadaama baraha bulshadu ay yihiin aalad muhiim ah oo dhinacyadu isku adeegsadaan